galmo wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka basra oo u dhexeeya magaalooyinka balcad iyo afgooye maxamed cabdi sandheere ayaa weerarkani ka wareystay abuukar coday oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhinaca amniga u qaabilsan
saakay markay tahay kow iyo tobanka saac oo subaxnimo meesha la yidhaha kala wareeg oo kamid a degmada balcad ayaa waxaa soo weeraray nimankii al-shabaab dhacdadaas ayaa ka dhacday degmada balcad waan gartay sidee wax u dhaceen marka wax khasaare ah miyuu ka yimid meesha khasaaro waa ka timid dhimasha iyo dhimashaa ka timid alxamdulilahi alxamdu waana mataqaanaa waana waana la iska caabiyey bal faahfaahinta khasaaraha haddaad ii sheegtid faahfaahinta khasaarada waxaa waaye dadaa ku dhintay askara ku dhimatay meesha imisa waxaa ku dhimatay shan askara ku dhimatay shan askara ku dhimatay haye khasaaro kalena sida dhaawac oo kale dhaawac hadda dhaawac ma jirin dhaawac ma jirin shantaas askariyaa nooga dhimatay annaga haddaan nahay degmada balcad waan gartay dhinac idin soo weerarayna dhinacina soo weerarayna ayagana kulley waa un annaga hadda hadda laba ninaa laba ninaa hadda mataqaanaa meesha ku aragna ayaga maydkooda ha maydkooda laba nin laba nin ciidanka ay ka dileen xaggo laba e intoo shan ah saasa meesha saasa khasaarada saas ahayd waan gartay hadda suu xaalku yahay ya maya xaalka okay waa biy jabi waa degan yahay meesha laysku soo weerarana ciidamada ciidamada degmada joogaan marka al-shabaab way idin soo weerareen markii dagaalku dhamaadayna way iska noqdeen markii dagaalka dhamaadayna waa iska noqdeen saaki tobanka saac mala yimideen waana ilaahayna waa naga badbaadiyey laakiin khasaaradaas ayagaa dhacday oo labada dhinac ayagana miyday qaateen anagana miyadaa soo qaadanay waan gartay marka xaggey idinka soo weerareen oo ay ka yimaadeen markii hore al-shabaabkaas waxay ka yimideen meesha la yidhaahdo meel adiga un adiga oo dhinacan wallaweyn xigto waa gartay ay ay ayay ka yimaadaan marka ma ka daba tagteen oo ma saanka waa saanka waa la baacsaday wax badanaa la baacsaday laakiin lama arag niman dhuumaalay tahay ahaayeen waan gartay marka cabsida ah inay mar kale idinku soo noqdaan maya maya maya anaga kulli diyaara unahay dee soo noqdaan diyaara unahay inaa iska cabina diyaara unahay waa niman mataqaana iska fallaago oo oo duulka ku jiro balse waxaan diyaar unahay inaan iska inaan iska inaan iska cabino haddaana dawladda waan gartay waa koox wa waa koox nabadiida oo nidaamkii oo baratagoolka oo oo dawladeed aan rabin waayo oo mataqaanaa wax la inay dilaan la rabaa rabaan oo aysan wax hadda horumar inay gaaraan rabin waayo nimankaas waan gartay marka ma intii ciidankiini meesha joogun baa ku filaaday mise xoojin baad meel kale ka hesheen maya maya maya ciidankeena degmadaa ku filnaaday wax hadda saas buuran aheen waa iska caabinay sidii loogu talagalay hadda isaga hadashay sidiisa umasay umaleehaysan ma naqan ma naqan ma naqan abuukar coday oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga degmada balcad ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey waryaha v o a maxamed cabdi sandheere welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in qarax ka dhacay laba maalmood ka hor deegaanka layidhahda durdur oo koonfurra ka xiga magaalada beledweyne qaraxaasoo la aaminsan yahay inay ku dhinteen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo isu diyaarinayay inay howlgal sameeyaan maxamed cabdi sandheere ayaa dhacdadana ka wareystay taliyaha booliska hiiraan korneel isaaq cali cabdulle walaalow anigu balweyne waxaan ka war helnay maalinta shalay ahayd in qarax ay diyaarinayeen nimankan dhagarqabayaasha ah oo al-shabaab meel magaalada ilaa afartan kilomitr u jirto oo ayagii kula qarxay ilaa toddoba qof oo kii farsan yaqaanada wax diyaarinayay iyo kuwii la joogay ay ku dhinteen oo aan ka war helnay waan gartay marka deegaanku xag xagu ahaa magaca deegaanka ay arrintaas ka dhacday durdura la yidhaha tuula la yidhaha durdur waaye oo galbeedka webiga ah oo lugjeelo meel yidhaahda iyo buq aqablo udhexaysa weyaan marka waa deegaanka waa al-shabaab kusu kaga sugan yahay gobolka miya ha deegaanada miyiga ay ku sugan yihiin waaye dabcan waxaan filaynaa annaga awalba kaga warkabnay meeshaas way joogeen laakiin qaraxaas oo qarax ay maleegayaan oo inay dadka ummadda soomaaliyeed siday u dhibaateyn jireen u dhibaateeyaan dhiig ummadda ay ku daadiyaan ay rabeen ayay ahayd ilaahay ayaana ka qabtay ayaga ayuuna ku qorxay ilaa toddoba ayaga kamid a inay ku dhimatayaan ka warkabnaa meeshaas waan gartay markaas sidee warku idinku soo gaadha idinka innaga dee dad dadka iyo deegaanka waa ka warqabnaa siyaabo kala duwan ayaan xogta ku helnaa marka siyaabihii xogtaan kuheli jirnaa xogtaas ku helna intee leeg bay dhacdooyinkan la adeegsanayo gaadhiyada waxba waxyaabaha qarxay lagu soo xidho ay ka dhacaan beledweyne iyo gobolka hiiraan guud ahaan annaga gobol ahaan way dhacdaa in ay miino meelahaas ku duugaan laakiin balalka isbidaaminta ama gawaarida waaweyn la isticmaalayo waayadan gobolka hiiraan kuma samaynin kii ay ku sameeyeena ugu dambeeyey sanadkan horaantiisii ay ku sameeyeen magaalada beledweyne caasimada gobolka hiiraan qayb ay ka degan yihiin ciidamada amisom hilwal ay degan yihiin oo gaari weyn oo ismiidaamana ay qurxiyeen iyo qarax kale oo ismiidaamana waa jira isigana bishadaa soo dhaafnay gudaheeday magaalada beledweyne ka sameeyeen meel maqaayada dadka shaay kacdaan marka waxyaabahaas dee waxyaabaha ay caariysteen waaye xeelad kale iyo awood kale hadda ay leeyihiin ma jirto waxa keliya o hadda ku dagaalamayaan waxa weeye in ay qaabkan argagixisada oo ismiidaaminta ama isqaribida ay mxuu ahaa isqarxinta ay ay sameeyaan taasum bay hadda ay ku dagaalamaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi sandheere oo goor dhoweyd wareysanayey taliyaha booliska hiiraan korneel isaaq cali cabdulle isagoo ka wareysanayey qarax ay ku dhinteen kooxda al-shabaab oo isu diyaarinayay inay howlgal sameeyaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a